bsm اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu الsuyuuطiyu raximah اllah almusaxaf wاlmuxaraf wاlcaskari صanafa fi الtaصxiifi wdaara quطnii ayama tasniifi famaa yugayir naqطhu musaxafu fma yugayar naqطhu musaxafu ow shakluhu laa axrufu muxarafu almusaxafu wاlmuxarafu musaxafkii iyo muxarafkii ayuu u fasal yahay fasalkan tasxiifka iyo taxriifka ayuu halkan uga hadlayaa altasxiif waxaa weeyaan wixii ku tacalluqo dhibicda iyo waxyaabaha lamidka dhibcaha laysku qaldo iyo muxarafna waxaa weeyaan icraabta oo la qaldo qaladka icraabta ka xasilo ama ka dhaco taxriif ayaa la yidhaahdaa oo shayga haddii icraabtiisa laga qaldo muxaraf ayuu noqonayaa haddii naqdiga iyo dhibcaha iyo waxyaabaha laga qaldana musaxaf ayaa la dhahayaa marka fanni marka aad iyo aad muhiim u ah weeyaanoo fannu tasxiifi waataxriif waa fanni jaliil ah oo weyn ee xufaadda waaweyn xaadiqiinta ma ahan cid kalena aanay itqaanin karin weeyaan cilmiga isaga ah isaga dhexdiisana in badan oo culummada ka mida ayaa akhdaa' loogu xukumay kan dartiis ayb haddaba marka wuxuu ka bilaabayaa wixii laga alifay waalcaskariyu caskari sannafa wou alifay waa sannifay fi tasxiifi tasxiifkii ayuu wax ka alifay oo wax ka sannifay waaddaara quطniyu daara quطnina ayamaa tasniifin tasniifan ayuu alifay kitaab musanaf ah kaas oo ayamaa tasniifin tasniif fiican ah ayamaada marka waa la sifaynayaa tasniifan baa la qadarayaa ayamaa tasniifin marka marka waa fannigan fanni saa jaliil u ah weeyaan beydkan wuxuu ku ishaarayaa xaafid addaara quطni caliy bni cumar abulxasan addaara quطni inuu leeyahay kitaab kitaabkaas marka uu ku saabsan yahay tasniifka tasxiifka uu ku saabsan yahay caskarina sidaasoo kale inuu isaguna alifay ayuu tilmaamay ibnu salaax iyo nawowi ibnu xajar iyo suyuudi way ishaareen saaxibu kashfi dunuun ma sheegin axmed shaakir wuxuu leeyahay taraajimta daara qudnina kuma aanan arkin kutubta loogu tarjamay laakiin sida muuqato suyuud inuu arkay ayaa muuqato maxaa yeeley tadriibu raawiga waa ka soo naqliyey ayb marka kitaabka kitaab axmed shaakir kolley uu arkay ma aha laakiin mar haddii a'immada ay sheegayaan kitaab marka iyagu ay dul istaageen weeyaan un kitaabka isagaan wاlcaskariyu caskari sannafa wou sannifay fi tasxiifi ayuu ka sannifay wax ka qoray ayb wadaara quطniyu ayb daara quطnina sidoo kale isaguna wou sannifay marka kitaabkan labaad ee caskari kitaabkiisa altasxiifu wاltaxriifu wa sharxu maa yaqacu fiihi ayaa la yidhaahdaa altasxiifu wاltaxriifu wa sharxu maa yaqacu fiihi ayaa la yidhahdaa waaancaskari waxaa la yidhahdaa abu axmed alcaskari alxasanu bnu cabdillaahi abu axmed alxasanu bnu cabdillaahi alcaskariyu laba boqol siddeetan iyo saddexdiibuu dhintay abuu nucaym ayaa sheekhiisa uu ahaa abuu nucaym buu sheekh u ahaa alasbahaani sidaas buu abuu nucaym fii taariikh asbahaan uu ku tilmaamay buu leeyahay ayb oo saas axmed shaakir uu ka sheegay kamaa dakara dalika tilmiiduhu alxaafid abuu nucaym fii taariikh asbahaan kitaabkuna kitaab daarulkutub almisriya ayaa nuskha lix boqol iyo koo iyo labaatankii la qoray boqol iyo konton iyo lix warqadood ah ayaa taalay buu yidhi oo makhduuda waana la dabciyo masara lagu dabciyo kitaabka dabca aan sidaas u hagaagsanayn buu yidhi axmed shaakir famaa wix marka labada kitaabee laga sannifay marka waa kaas wadaara quطniyu daara quطnina sannafa tasniifan kitaab buu sannifay ayamaa tasniifin tasniif midkiisii ugu fiicnaay ah famaa yugayar naqduhu famaa wixii yugayar haddana tasxiif iyo taxriif waxay kala yihiin buu kuu sheegayaa famaa wixii yugayar la dooriyo naqduhu dhibcintiisa musaxafun weeyaan ow amase shakluhu shaqalkiisa wixii la dooriyaa laa axrufun xuruufsa maya muxarafun weeyaan kaasna halkan marka wuxuu yidhi famaa yugayar naqduhu dhibcihiisa wixii la bedelo oo meel ta ahayd oo kale ya loo meel ba' loo akhriyo meel maalan za ahayd ra' laga dhigo oo kale jiim in xa laga dhigo ilaa dhibcaha qaladka uu ka imaadaye wixii saasoo kale ah waxa uu yidhi waxaa la yidhaahdaa musaxaf ow amase shakluhu famaa yugayar shakluhu wixii shakligiisa iyo shaqalkiisa la dooriyo laa axrufun xuruuf maya oon xuruuftiisa la doorinin muxarafun huwa isagu muxarafun weeyaan mid muxaraf ah ayb faqad yakuunu sanadan wamatnaa wasaamican wadaahiran wamacnaa halkan marka wuxuu ka gelayaa tasxiifka qaybihiisa tasxiifka inta qaybooda oo u qaybsamo wuxuu u qaybsamaa tasxiifun fi sanad tasxiifun fi lmatni tasxiif oo samaaci ah tasxiif oo daahir ah lafdi ah yani tasxiif lafdi ah iyo tasxiif macnawi ah shantaas ayuu u qaybsamaa waana kuu mihaalinayaa mid kasta oo ka mid ah faqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa huwa tasxiifku sanadan inuu sanad ahaado wa matnan matni inuu ahaadaa la arkaa wa saamican inuu ahaadaa la arkaa maqal mid oo samaaci ah wa daahiran inuu ahaado ay wa daahiran yacnii lafdi inuu ahaado lafdi wa macnan inuu ahaado mid macnawi oon lafdi taxriifku tasxiifku lafdi kuma imaanine macnihiibuu kaga dhacay oo ku yimid intaba waa noqdaa fa awalun muraajimun saxafahu yaxyaa musaaximan famaa ansafa fa awalun kan hore tasxiifku kan hore waa kee marka sanadan waa markii hore u fiirsa jumlatan uu kuu siiyey haddana tafsiilan buu kuu siinayaa faqad yakuunu sanadan sooma dhihin waa matnan wasaamican wadaahiran wamacnan shan waxyaabood buu sheegay shantii marka kee ugu horreeyana fa awalun midka hore muraajimun muraajim oo kale waa saxafahu waxaa tasxiifiyey yaxyaa yaxya ayaa tasxiifiyey xibnu maciin waayee musaaximan ayuu ka dhigay oo u tasxiifiyey famaa ansafahu ma uunan insaaf samaynin oo arrintaa insaaf kama samaynin muraajim ayuu ahaa markaasoo musaaxim yidhi waa tasxiif soo maha maxaa yeeley ra'dii iyo za'dii dhibicdeeda ay isku qalday jiimkii iyo xa'dii waa waxnu dhibcooyinka ku saabsan sidaasaa marka uu tilmaamay famaa ansafahu ay famaa acdaa xaqahu magacaan xaqi ou lahaa ma siinin ayb midda hore marka waa taasaa waa qaybtaas marka koowaadoo tasxiifka sanadiga ah waayb alcawaam ibnu muraajim ayaa la yidhaha ninkaa magaciisa alqaysi yarwi can abi cuثmaan annahdi rawaa canhu shucba yaxya bnu maciin magaca aabbihiis ayuu tasxiifiyey oo waxa uu yidhi alcawaamu bnu musaaxim ayuu yidhi mana ahana waa muraajim waa sanadka marka tasxiif galay wabacdahu yushaqiquuna alkhuطba صaxafahu wakiicun qaala alxaطba wabacdahu kaa gadaashiis kee marka ku xigana waa matnan waay tasxiif oo matni ah yushaqiquuna oo kale weeyaan waxay yacnii afka ka buuxsanayaan alkhudaba khudbooyinka khudbaday afka ka buuxsanayaanoo aftahannimo ay ku hadlaayaan marka ay wacdinayaan saxafahu waxaa tasxiifiyey oo markaa yacnii tasxiifiyey wakiicun wakiic wakiic bnu ljaraax alru'aasiyi abulmaliix qaala waxa uu yidhi wakiic alxaabaa ayuu yidhi khuaba ayuu xaaba ka dhigan maxay noqonaya marka yushaqiquuna alxaaba xaabaday markaa saas u qaateen alxaaba wahaaliثun ka khaalid bni calqama shucbatu qaala maalik bnu curfuda kii haalidku marka waa keena waa midka wasaamicanta uu yidhi waay tasxiifka samaaciga ah oo ninkan sibu maqlay magac buu maqlay wuxuu ismoodsiiyey magacaas magacaan ahayn buu iskaga dhawaaqaya mararka qaar soo ma dhacda marka adiga inta hadal lagu yidhaahdo magac lagu sheego aad magac kale iska qorto ama isaga dhawaaqdaba nacdo ayb maqalkiibau marka ku wahmiyey wahaaliثun midka saddexaad nooca saddexaad waa kan oo samaaciga ah ka khaalid ibni calqama oo kale waa shucbatu shucba qaala waxa uu yidhi maaliku bnu curfuda saasuu yidhi khaalid bnu calqama iyo maalik ibnu curfudow wax iska galay ma laha waa laba waxoo kala duwan laakiin maqalkii ayaa ka tasxiifay wuxuu u qaatay inuu khaalid ibnu calqama inuu yani maalik ibnu curfuda inuu maqlayba u qaatay markaasuu weliba ku adkaysan jirayoo sidaan uu dhihi jiray maalik ibnu curfuda buu dhihi jiray khaalid ibnu calqamana waa ninka marka ayb axmed shaakir isaga waa diidayaay wuxuu leeyahay miaalkan nadar iyo ku sugan iyo daymo khaalid ibnu calqamat alhamdani alwadaaci yarwi can cabdikhayr can caliyin fi lwuduu san abu xaniifa iyo hawri iyo shariik iyo kayrkood baa ka wariyo shucbana xadiidkan laftirkiisuu ka wariye can maalik ibni curfuda can cabdikhayr can caliyin saa buu yidhi nuqaadulxadiid baa marka waxay ku tageen buu leeyahay shucba inuu gafay sawaabkuna khaalid ibnu calqama inuu yahay wqad yakunu hada ay ana shucbata akhطaa inuu gafo waa suuragal walaakin kayfa yakunu taصxiifa samaacin wahada shaykhu shaykhu lishucbata nafsihi sideebuu ku noqon karaa buu le axmed shaakir taصxiif oo samaaci ah sideebuu ku noqon karaa buu yidhi sababtoo ah ninkaani shucbo sheekhiisiiba waayeen wax loo sheegay ma aha ma shucbaa sheekhiisi aqoon waayena sheekhii asaga ou lahaa miyuu magaciisa garan weynayaa buu yidhi marka anuu hadalkan nadar baa ku sugan iyo daymu yidhi in lagu miaaliyo kan oo kale hadduu yacnii man fowqa shuyuuqihi ahaan lahaa waa macquulay ahaan lahayd laakiin yacnii sheekhiisii ayuu magaciisii oo khaalid ibnu calqama abuu maalik ibnu curfuda yidhi saasuun iskaga sii socday xoogaa adagtahay waraabicun midka afharaad milu xadiidi اxtajara صaxafahu bilmiimi bacdu اlkubaraa waraabicun midka afaraad tasxiifka lafdiga ah waayee milu xadiidi اxtajara oo kale waa ixtajara الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam oo qowlad yar ayuu samaystay oo darin ka samaystay saxafahu waxaa tasxiifiyey bilmiimi miim ku tasxiifiyey bacdu اlkubaraa culammada waaweyn qaar ka mida qaarkood baa ixtajama ayay ka dhigeen ixtajara bay ahayd ixtajama ayay dhaheen nacam dadkaa marka uu sheegayana ibnu lahiica bacdu lkubaraha dadkaa waaweyn uu sheegaya waa ibnu lahiica oo wuxuu yidhi ixtajama rasuulu lah sal slam ixtajara bayna ahayd kaasoo kale marka maxaa la yidhaahdaa waa tasxiif oo daahiro lafdi ah wa khaamisun milu xadiidi اlcanza canza mau idiin dhigaan saas wa khaamisun midka shanaad kan shanaad marka waa kee tasxiifka xagga macnaha ku dhaco lafdigiisi saxu u sheegaya laakiin macnihii baa ka tasxiifsamaya wa khaamisun mid kan shanaad milu xadiidi alcanazah oo kale weeyaan canazadii xadiidkeeda oo waxay ahayd sallaa rasuulullahi sal ll ly slam ilaa canazatin nebiga wuxuu u tukaday ul oo taki ah canazadu waa takiga usha yacnii hoos afka ku leh waranka caaraddiisoo kale afka ku leh ee nebigana laga daba qaadi jiray sutrow ka dhiga jiray wa khaamisun midka shanaad milu xadiidi alcanazah oo kale weeyaan danna alqabiila qabiiladiibaa waxaa u maleeyey caalimun caalim oo min canaza qoladaas ah nacam caalim oo reer canaza ah ayaa wuxuu u maleeyey qabiilada in loo jeedo caalimka marka uu sheegay waa moxamed ibnu lmuhanaa abuu muusa zamin moxamed ibnu lmuhanaa abuu muusa zamin weeyaan waxaa weeyaan min bani canaza ayuu ahaa qoladaas oo waxaa la wariyey inuu dhihi jiray naxnu qowmun lanaa sharafun sallaa ilayna rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam annagu dad waxaan nahay sharaf badanoo nebigaa xaggeenna u soo tukaday marka sallaa ilaa canazatin bou qabiiladii u qaatay in loo jeedo mana ahan tasxiif oo macnawi ah baa ku dhacay markan marka tasxiifyada intaasuu marka ku dhammeeyey ilaa marka waxaa weeyaan tasxiifku shan qaybood buu ka sheegay saasay u qaybsamaan ee tasxiifku marka muxuu ka dhashaa sababka keeno asbaabta tasxiifka keento waa maxay waxaa keeno xadiidka oon laga qaadanin min afwaahi اlculamaa culammada afkooda aan laga qaadanino qofka uu kitaab un ka akhriyo keliya oo waxaa weeyaan xadiidka marka waxaa la yidhaahdaa laa yu'khadu اlxadiiثu min صaxafiyin wala اlqur'aanu min musxafiyin qur-aankana nin musxaf ka bartay lagama qaato xadiidkana lagama qaato nin suxuf un ka akhriyey oo kutub un ka akhriyey laa siyamaa wakhtigan hadda la joogo oon la ogeyn kutubaha waxa daabacaayo iyo taxqiiqooda cilmiga inta uu la egyahay waxaaba khatar aba in wax laga guuriyo kutubaha qaar badanoo ka mida waxa ayna ku imaanaysaa waxay tahay naska kitaabka oon layska taxqiijinin marka waa in lagu dadaalo hadda ka horna waa sheegna waa ka hadal tasxiifku marka kaasaa keeno taxriifkana maxaa keeno taxriifka shayga yacnii in shaqalkiisa la qaldo sida qaalibka asagana waxaa keeno luqada oon cinaayo badan qofka uusan siinin luqadii uusan baranin naxwadii iyo sarfigii iyo inuunan siinin macaanidana waxyaabaha keena in la yacnii balaaqadoo qofka cinaayo uunan siinin iyo shuraaxda culummada xadiidka siday u sharxeen iyo uunan daryeel siinin annaga dhinaca yacni tayacnii macaanida sida qaldan loo qaato waa nugu badan tahay qofka waxaa dhici karta kitaabka waa laqbaystay laqba ahaanu u dhegaystay laqbadu waa tarjama luqadii carabigaa lasoo tarjumay af soomaali baa lagu bedelay laakiin macno guud shiiqii kama bixinin keliya waa isa saaray qofkii wuxuu u qaadanayaa kitaabkaas inuu yaqaano marka hadhow marka kitaabkii baa masaa'il ka soo baxaysa waxaa dhici karta inuu iska jawaabo ama xadiidkii laftirkiisa inuu si kale u qaataba ilaa waxna waxaa weeyaan alfaadda xadiidka ma taqaanaa wa shay kalena waxaa tarkiibka xadiidkan macnaha uu faa'iideynaayo iyo wixii ka hor imaanaayo iyo haddii naasikh naskhi ou gala iyo waa wax diraayada ku tacalluqo w shayga diraayada ku tacalluqo qofku wuxuu u baahan yahay laabudda dadka warqaba kutubaha oo u celiyo ama asagu inuu nin muطalica uu yahay oo kutubta aad u daalacdo saas u baahan yahay marka tasxiifkaas in badan dadka waxaad arkaysaa kitaab buu akhrinaa xadiidkan haddii macnihiisa lagu joojiyo la yidhaahdo macnaha guud maxaa laga qaadanaa xadiidkan wax laga qaatay inuu garo waayaa dhici karta haddii laqbay la yidhaahdana inuu keeno mia filmia marka laqbadu tarjamo waaye ma ahan yacnii sharax ma aha iyada marka in sharaxa lagu dadaalo laqbadana lagu dadaalo sharaxna lagu dadaalo taxriifku asaga marka luqada oon cinaayo badan la siinin baa dhaliso wkhaamisun mid shanaad midlu xadiidi اlcanazة canazadii xadiidkeedii oo kale weeyaan danna alqabiila ay alqabiilata qabiiladiibaa waxaa u maleeyey caalimun caalim oo min canazة qoladaa yani ka ahaaday annaasikhu wاlmansuuq annasku rafcu ow bayaanu wاsawaab fi اlxadi rafcu xukmi sharcin bkhiطaab annasku naskhigu rafcun koryeelid weeyaan ow amase bayaanun caddayn waayo waa bayaan waasawaabu sida sawaabka ahna fi اlxaddi ay fi tacriifi tacriifka sawaabka ku ah rafcu xukmi sharcin sharci xugunkiis koryeelidiis waaye bikhitaabin lagu koryeelo khiaab khitaab shaaric xaggiis ka yimid lagu koryeelo sheikhu halkan wuxuu yidhi naskigii buu sheegayaa oo tacriifinayaa wuxuu leeyahay annasku rafcun ow bayaanun naskhigu waa rafci amase bayaan rafcun markuu yidhina waxaa ku qotanta marka waa mas'alo mas'aladu waxay tahay naskhigu xadiidkan waa la nasakhay marka la leeyahay xugunkiisii oo dhan baa la kor yeelay oo la qaaday waana sida loo badan yahay isaguna uu rajaxayo ow bayaanun marka la leeyahay bayaanku wuxuu noqonayaa xukunkii dhan in la rafciyaa qasab ma aha xukunkan mujmalow ahaay waa duuduubnaay lama aqoonin tafsiishiisa nas kalaa yimid markaasuu tafsiiliyey waxbuu ka bixiyey waxna waa soo geliyey waxna waa ku baaqi yeele waxna waa ka saaray culummada selafka naskigay u yaqaanaan kaas qaar badanoo ka mida maxaa maalan xadiidkan dalaaladiisu caamay ahayd dalaala caam abuu lahaa xadiid kalaa yimid waa takhsiisiye takhsiisku marka waa noocun min albayaan waa usuulufiqiga marka laga hadlayo soo ma garan salafka isdilaaxooda waxay leeyihiin bayaanka noocaasoo kale ah waxay leeyihiin salafku takhsiiska waxay ku daraayaan isagu naskhi waa ay dhahayaan xadiidkan waa la nasakhay waa la takhsiisiyey ujeedaan markaas xadiidkii maalan mutlaq buu ahaa waa la idlaaqay nas kalaa yimid waa la qayday kii mutlaqa ahaa waa la nasakhay leeyihin waxaa lagu nasakhay midkan muqayadka ah filxaqiiqa muta'akhiriintu kaas naskhi uma yaqaanaane bayaanay u yaqaanaan salafku laakiin waxay leeyihin maadaama bacdu salaf nusuusta naskani dalaaladiisii qaybna laga tegey qaybna lasoo reebay nooc naskhi ah waay bay leeyihin rafci meeshas waa ku jira marka adu haddaad marka kolley kitaabada aad daalacanaysaay ku xihan tahay haddaad curfiga salafka aad kitaabo ku hadlaayo daalacanaysa ama istilaaxooda ay naskhi sheegaan ha u qaadanin naskigii rafciga keliya in loo jeedo laakiin muta'akhiriinta middan dambo wasawaabu filxaddi rafcu xukmin taasay ka qabteen annasqu naskigu rafcun weeyaan koryeelid dhammaanteed naski in lafdi ahaanna loo kor yeelo ama loo kor yeelaba xugun ahaan la kor yeelo ow amase bayaanun weeyaan koryeelid ma ahan in la bayaaniyo bis wasawaabu sawaabkuna filxaddi xadka sawaabka yani filxaddi fi tacriifi qeexitaanka dhexdiisa sawaabka ku ah rafcu xukmin xukmi sharcin sharci xukunkiis koryeelidiis waay sharci xukunkiis markuu leeyahy maxaa ku baxaaya xukunka aan sharciga ahayn ama caqli ha noqdo ama caadi ha noqdo ama ha noqdo baraa'a alasliya waxa la yidhaha maalan shay baa awal bannaanaay oo baraa'a alasliya ku bannaanaay sharcigii baa yimid waa xarimay waa la nasakhmiyaa la dhaha kaasoo kale ma la dhahaayo naskhigu wuxuu gaar ku yahay mas'alo hore sharcigu xugun uga gaaray in la nasakho laakiin mas'ale sharciga aan xugun uunan hore uga gaarin oo keliya ku bannaanayd baraa'a alasliya ku bannaanayd naskhi baa galay lama dhahayo maalan khamrada bannaanaanshadeedoo kale khamrada sida aan ognahay markii hore waa iska bannaanayd nas banneeye maa jira khamrada oo halla caba yidhi ma jirin laakiin waxaa loo cabi jiray nas xarimaan jirin wax xarima maadaama aynan jirin albaraa'a alasliyay waxay ku ahayd marka xalaal ku ahayd markii hore aayadihii marka waxaa yimid maalan yani yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlanصaabu wاlaslaamu rijsun min camali الshayطaan faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun ma waxaa laleeyahy aayaddan waa naasikh xukunkii horey nasakhday maya sababtaa xukunkii hore xukun sharci maba ahaynba xukun baraa alasliya ku yimiduu ahaa marka markuu rafcu xukmi sharcin uu leeyahay baraa alasliyadu meesha ka bixinayaan ila baraa alasliya waa xukun iyada laftirkeedeen bikhiaabinna lagu nasakhay yacnii waa in marka naska wax nasakhayaana waa inuu nas ahaado aayad xadiid inuu ahaado marka tacriifkiisa iyo waxaa ku tacalluqa usuulka iskale halkan un tacriifu kaga dan lahaa yacnii tafaasiisha ama mabaaxifta ku jirto facna bihi fainahu muhimu wa bacduhum ataahu fiihi اlwahmu facna ku mashquul daryeel isku kallif bihi isaga cilmigan cilmu naskhi isku kalif fainahu maxaa yaele isagu muhimun waa mid muhima weeyaan wa bacduhum qaarkood culammada qaarkoodna ataahu ataahu lwahmu wahmi baa u yimid fiihi ay bihi bisababihi isaga sababtiisa isaga sababkiisa naskhigan oo aynan cilmi u yeelanin darteed ayaa owhaan baa u timid culammadii qaarkood marka wuxuu ku leeyahy facna bihi ku mashquul cali bn abi aalib baa waxaa laga wariyey inuu arkay nin qaas ah oo qisoonayo dadka wacdinayo soo agmaray markaasuu wuxuu yidhi yaa haadaa wuxuu yidhi hal carafta anaasikha waalmansuukh naasikha iyo mansuukha ma garatay maya buu yidhi idan halagta wa ahlagta adna waa halaagsantay dadkana waa halaajisay marka cilmiga naasikh ee mansuuqa qur'aankana gooni baa loo daraaseeya naasikh qur'aan waa mansuuqu wa mansuuquhu cilmiga sunnadana gaara loo daraaseeyey kutub isku jirtana waa jirtaa labadaba maalan annaasikh fi lqur'aan kitaabada yacni abu jacfar ibnu naxaas kitaab buu leeyahay annaasikh walmansuuq la yidhaahdo saddex mujallad ah abu cubayd alqaasim ibnu salaam annaasikh walmansuuq uu leeyahay qur'aanka iyo axaadiista isku daraa aa hal mujallad isaga wax yar waaye iyo a'imo fara badan oo ibnuljawsi waa leeyahay iyo rag kaloo fara badan naskhigu waxbay ka alifeen qur-aanka sunnada iyada naskhigeeda waxaa aad ugu caansan kutubu sunna alictibaar fi اnnaasikh wاlmansuukh لأbi bkr alxaazimi waa maطbuuc laba mujalad alictibaar fi الnaasikhi wاlmansuuki axaadiidta keliyu ku saabsan yahay kutubaha sunnadoo naasikh ee mansuuka cinaayada siiso ayuu ka mid yahay marka ruuxu adilada laba nooca loo qeybay muxkam iyo iyo yani iyo muxkam iyo mukhtalif ayaa loo qaybiyaa muxkam iyo mukhtalif labadaasaa loo qaybiyaa mukhtalifka waa nusuusta iska hor imaanaysa laba nas oo iska hor imaanaysa sida daahirka ah labada xadiid markay iska hor imaanayaan ama labada aayadood shaqada laga rabo qofka baaxidka ah waxa ay tahay dhowr tallaabo tallaabada koowaad waxa ay tahay jamci inuu horta jamciyo oo labadan deliil inuu jamciyo wej ay ku jamcsami karaan ma jiraa haddii lagu jamcin karo wej jamcigu waa inuu koow hormariyo oo waxaa la yidhaahdaa jamcigu fiihi icmaalu daliilayni jamciga waxaa ku jira labada deliil in lagu camal falo marka labada deliil in lagu camal falaana waa ka owleysantaha mid in lagu camal falo ka kale laga tago marka jamciga ugu horeeyo haddii la jamcin karo owjuhuljamci tallaabada labaadoo ninkan qofka baaxidkaa laga rabo waxay tahay labada nas iska hor timid haddii uu jamcin waayo taariikhda inuu fiiriyo bal naskhiga iyo naasikh iyo mansuuq ma yihiin ka mansuuqaa buu ka tegayaa marka naasikha buu marka uu qabsanaya ku dhaqmaya haddii la garo waayo tarjiix waa la kala rajaxayaa owjuhu tarjiix ayuu gelayaa marka owjuhu tarjiix culammada ilaa boqolay gaarsiiyaan boqol wej oo wax lagu kala rajaxo dalaalada say u kala xoog badan tahay lagu fahmo kitaabkan abubakar alxaasimi muqadamadiisa waa qoray owjuhu tarjiix isago dhowruu ka qoray wax badan buu ka qoray waxaa kaloo qoraayo ciraaqi kitaabka la yidhaha almuqni can xamli اlasfaar oo ixyaa culuumudiinka uu ku takhriijiyo boqol wej ayuu qoray marka oo min owjuhu tarjiix wujuuhda wax lagu rajaxa ah ninka caalimkaa marka owjuhdaas wax un ka wayn maayo haddii intaa marka laga waayo ay dhacdo tawaquf wax layidhaha laga sameeya waa laga istaagayaa labada nasba waa laga joogaya xataa tatabayan marka waa la ridayaa waxaa ka fiican waa laga istaagaya maxaa yeele adiga waxaa dhici karta inay kuu muuqo weyso laakiin caalim kale inuu isaga wej u helaa dhici karto ayb oo marka cibaarada ah yacnii tacaaradaa fatasaaqadaa ma fiicno waa laga istaagayaa ka fiican taas marka facna bihi ku mashquul fainahu maxaa yeelay cilmiga cilmu naasikh walmansuuq muhimun weeyaan wa bacduhum qaarkoodna ataahulwahmu wahmi baa u yimid fiihi ay bihi bisababihi kan sababkiisaa wahmi ugu yimid maalan wuxuu jamcinayaaba yani maalan waxaa weeyaan wuxuunan garanay qofka haddaan usa aqoonin naasikha iyo mansuukha waxaa dhici karta inuu mansuuq dalaalo oo mansuuqaha wax ku iftoodo ayaa dhacaysa xugun baa la weydiinaya xadiid mansuuq ayuu qabsanaya marka waa khatar marka qof aan aqoonin inuu galo baabkaas yucrafu biالnasi min ashaarici aw saaxibihi aw curifa alwaqtu walow saxa xadiidu wacalaa tarki اlcamal ujmica falwafqu cala الnaasikhi dal halkan marka maxaa lagu gartaa naskhiga ayuu kuu sheegaya waxaa lagu gartaa awalan shaarica inuu kuu sheego sida xadiidkii ahaa kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuhaa fainahaa tudakirukum اlaakhira waxaan idinka reebay markii hore qubuurta siyaarashadooda hadda booqdooda waa la nasakhay soo maha xukunkii hore marka xukunkii hore ee nahyiga ahay waa la nasakhay yaa sheegay marka naskhigaasi nebigaa sheegay sala allahu calayh waali wasalam saas waa lagu ogaadaa koo waxaa kaloo lagu ogaadaa saxaabi saxaabi inuu sheego uu yidhaahdo labadan arrin middaanaa dembaysay inuu yidhaahdo ama uu yidhaahdo haadaa naasikhun likada kan waxuu nasakhay kaas iyo kaas maalan xadiidkii ahaa almaa'u min almaa biyuhu waxay ka ahaadaan biyo qubaysku wuxuu ka waajibaa markii mani la dejiyo xadiidkii kale ahaa idaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadahaa faqad wajaba alguslu riwaayada muslim waxay leedahay wain lam yunzil iyownan biyo dejin axaadiidka marka waxaa ku jirta riwaayaadka qaarkood inay bacdu saxaaba ay yidhaahdeen taas waxay ahayd almaa'u min almaa waa horraysay waxaa dembeeyey midkan inay dhaheen waa badan yihiin marka axaadiidka saasoo kale saxaabadu ay yidhaahdeen waxaa ka mid a kaana aakhiru اlamrayni tarka alwuduu'i mima masat الnaar waxaa dembeeyey in laga tago wixii dab galo oo cuntadii la bisleeyo haddii la cuno inaynan weyse jabaynaynin weysada yacnii in weysada laga tegaayo markaa taasaa u dembeysay abu daawuud wuxuu yidhaahdaa waa hal maalinay un dhacday nacam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa maalinta gelinkeedii hore hilib cunay waa weyse qaatay haddana casirkii baa la gaaray hilib buu cunay ma weyse qaadanin labadaas marka yaa dembeeyey tarkul wuduugaa dembeeyey marka taas iyadu waa taas amaa masaladan wax calaaqaa lama le hilibka geela naaqid ma yahay mase ma ahan baab gaara waa kaas xadiid gaara ku soo arooray kownuhu laxmi jazuur uu yahay ayuuna weysada ku jebiyaan kaasoo baabkiisa xadiidkan ma galo waxaana kutusaa inuunan gelaynin xadiidkii jaabir ibni samura ee muslim an atawada'u min luxuumi shaat rida hilibkeeda maka weyse qaadanayna haddaan cunno haddaad doontou yidhi nebiga sal l slam ma la dhihin alaga weysaysto soo ma jeedin hilibka ariga hilibka ariga marka waa hilib la kariyey markaas laga hadlayo xaaladaas nebiga su-aashaas la weydiinayaba hilib yacnii wax dab galay oo la bisleeyey inaan laga weysaysanaynayba ahaydba xaaladdaa laftirkeeda kii ariga ayaan laga weysaysanan buu yidhi geelan ha laga weysaysto yidhi nebig sal l slam marka xadiidkan waa ka dembeeyey waxaanoo dhanba imaamu nawowina waa ka dhahaya muslimka sharxiisa iyo majmuuca min xaysu daliil waxaa xoog badan in laga weyse qaato laakiin madhabku inaan laga weyse qaadanaynin amaa min xaysu daliil kana xoog badan buu in laga weysayso yucrafu waa la gartaa naskigu binasi baa lagu gartaa nas min ashaarici naskaas oo min ashaarici ama min ashaarici xaal ou shaarica ka ahaaday xaggiisa aw amase saaxibihi saaxibkiisa xaal ou ka ahaaday saxaabi ow amase curifa la gartay alwaqtu ama waqtigii baaba la gartayba labada kii dembeeyey waa sida imaamu shaafici uu yidhi xadiidkii ahaa afطara alxaajimu wاlmaxjuum xadiidkii manaa afطara alxaajimu wاlmaxjuum shadaad min xadiidi shadaad ibni aws ninka wax toobay iyo kan la toobayba way afureen markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuul allah markaa xadiidkii kale asagana yimido اxtajama rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wasalam wahuwa saa'im nabiga soo sooman ayuu istoobay waa istoobay iyo waa lagu afuraa laba laba xugunoo iska hor imaanayo oon la jamcin karin imaamu shaafici wuxuu yidhi اxtajama afطara alxaajimu wاlmaxjuum waxay ahayd buu yidhi yanii jacfar ayay qisadu ku timid jacfarna wuxuu dhintay haswatu mu'ta ayuu ku dhintay mu'ta ayuu dhintay xadiidkan ibnu cabbaas oo ixtajama rasuulu llahi wahuwa saa'imna bacda fatxi makou ahaa markuu ibnu cabbaas nebiga ka maqlaayo oo ka warinayo marka wuxuu yidhi labadooda kan baa dembeeyey yidhi taariikh ahaan mar hadday taariikh ahaan kan uu dembeeyey waa la nasakha marka afdara alxaajimu walmaxjuum walidaalika sida xooga badan muxaqiqiinta culammada shaaficiyadana ay ka mid yihiin xijaamadu kuma tiriyaan waxyaabaha buriyo soonka xanaabiladu laakiin waa burinaa bay leeyihiin xadiidkii ayay u qabsanayeen afdar alxaajimu wاlmaxjuum ayb aw amase curifa alwaqtu waqtigii baaba la gartay walow saxa haddii uu ansaxo masalo halkan ka sheegaa marka walow saxa hadduu ansaxo xadiidun xadiid wa ujmica laguna ijmaaco calaa tarki اlcamali xadiidkaa camalkiisa ka tegiddiisa ku camalfalkiisa ka tegisteedana haddii lagu ijmaacay falwafqu ay falitifaaqu ijmaacu dalla wuxuu tusay cala naasikhi naasikh buu tusay nas oo wax nasakhaayo ijmaacaasu tusayaan halkan marka mas'alo muhiima u afiirin wuxuu leeyahay xadiid baa ansaxay waxaa lagu ijmaacay laakiin xadiidkaas inaan lagu camal falin oo wax asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabicu-taabiciin ku camal falay baa la waayey ijmaacaas oo ah tarkiga xadiidka in lagu camal falay in lagu camal falay ay ka tegaayaan ayb ijmaaca xadiidka in lagu camal falay ay ka tageen ayaa wuxuu tusayaa bay leeyihiin nas inuu jiro xadiidkan nasakhay marka waa meesha laga yidhaahdo ijmaacu naasikhna ma aha mansuukhna ma aha waxna ma nasakho lamana nasakho laakinahu yadullu cala اnaskhi naskhi buu tusaa oo ijmaacan culammadu nas ayuu ku qotomaa marka laabudda nas unbaa jiro ijmaacan waxay uga tageen xadiidkan ku camalfalkiisa a'immadii dhammaantood waxay uga tageen nas unbaa jiro laabudda oo midkaan nasakhay hadda aan hayno tusaalaheeda marka muxuu noqon karaa dhowr waxyaabooday ku tusaaleeya waxaa ka mida ninka shaaribulkhamraha mar afaraad hadduu khamrada cabo in la dilo mar afaraad hadduu khamrada cabo ee lagu qabta in la dilo xadiidka tilmaamayo xadiidkaa isagaa culammadu waxay ku ijmaaceen inaan lagu camal falin ka tegistaasi marka waxay tusaysaa inuu nas kale jiro oo markaa yacnii ijmaacaana uu ku qotomo kaasoo nasakhay marka xadiidkan hala dilo dhahayo waxaa kaloo ka mid a xadiid isagoon xajka acmaashiisa soo galo xadiid ummi salama nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi maalinta tobnaad ee yowmu alxaji alakbar qofkii dhagaxa tuurto ee timaha xiirto waxaa u bannaan marka taxallulul asqar ayuu galaa waa xalaaloobayaan naag ma ahna inta kale oo xalaal hadday qoraxda ku dhacdo isagoon dawaaful ifaadaha soo samaynin xadiidkan umu salama wuxuu leeyahay dharkiisa ha ku soo laabtay ixraamkii buu dib ugu soo noqonayaa xadiid ummi salama fii sunan abi daawuud buu ku sugan yahay laakiin ibnu kahiir iyo imaamu nawowi iyo a'immada muxaqiqiinta waxay ku ijmaaceen xadiidkan camalkiisa waa laga tegey ma lagu camal falin markaasay waxay yidhaahdeen alijmaacu dalla cala anaskhi xadiidkan in la nasakhay ijmaacaa tusay bacd alculamaa waxaa jira sheekh albaani iyo kale aad uga doodaa oo wuxuu yidhaahdaa xadiidka iskiis hadduu u ansaxo ma lagu camal falay mase laguma camal falin ma la fiirinayo leeha oo xadiidka yacnii xujatun bidaatihi iskiisoo xujo u yahay laakiin allahu aclam ummaddan oo dhan yacnii weliba laa siimaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciin inay ku ijmaacaan xadiidku camal fal la'aantiisa waa khatar waay wax suuragala ma aha xadiidkan wax ku camal falay in ummadda muslimka laga waayo maca daalikana ou haabit fi sharci uu yahay waxaa weeyaan ummaddiibaa waxay ku ijmaacday baadi taasna suurtagal ma ah xadiidkan laa tajtamicu ummatii calaa dalaala bimajmuuci duruqihi waa ansaxay marka a'immadu sidaasay yidhaahdaan calaa kullin kanna midkan oo khamradana waxaa aad uga dooday axmed shaakir sunanu tirmidiga markuu sharxaayo aaduu uga dooday calaa kullin qaacidada annaga culimmadii hore ma khilaafayno waxaa weeyaan ijmaacu alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakh waxna ma nasakho lamana nasakho laakinahu yadullu cala اnaskhi naskhibu tusaa walow saxa xadiidun xadiid hadduu ansaxo wa ujmica lagu ijmaaco calaa tarki اlcamali ku camalfalkiisa ka tegisteeda korkeeda lagu ijmaaco falwafqu faalittifaaqu ijmaacu dalla wuxuu tusay cala naasikhi nas wax nasakhay buu tusayaa mukhtalifu اlxadiid awalu man صanafa fi اlmukhtalifi ashaafici fakun bida الnawci xafii fahwa muhimu wajamiicu اlfiraq fi اddiini tudaru lahu faxaqiqii wainamaa yasluxu fiihi man kamul fiqhan waaslan waxadiiثa wاctamal mukhtalifu اlxadiid waxaa la yidhaha ama ikhtilaafu اlxadiid axaadiidta dalaaladooda haddaan soo sheegno waa labo imaa inay muxkamo ay tahay imaa inay tahay mukhtalifa dalaalada muxkamada waxay tahay waa xadiidka saxiixa ah ee hal macno keliya suurtagal ku ah oo aan lagana hor imaanin waa xadiid wax caariday aynan jirin dalaaladiisuna ay hal macno ku tusayso kaa hadda ka hadli mayno laakiin xadiidka maalan waa laysku khilaa yacnii xadiid kalaa khilaafay aayadda aayad kalaa ka hor timid sida daahirkaa way oo annaga noo muuqato ile nusuustu iscaaridi mayso fi lxaqiiqati see loola dhaqmaa marka taasuu kuu sheegaya halkan marka awalu man qofkii ugu horreeyey oo sannafa sannifo fi lmukhtalifi mukhtalifulxadiidka ashaafici imaamu shaafici kitaabkan marka waxaa la yidhaha shaafici wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo ikhtilaafu اlxadiid kitaabulum ayuu ku dhex jiraa hadda kitaabulumka dhowr kitaabaa ku dhex jirto ikhtilaafu اlxadiid baa ku jiro waxaa ku jiro yanii munaadaraadkii oo maxamed ibnu xasan shaybani uu la galay imaamu shaafici waxaa ku jira jimaacu اlcilmi kitaab la yidhaahdaa ku jiro waa badan yihin marka kitaabkan kitaabul um mawsuuco waayo mawsuuco fara badan oo laysku geegeeyo waay marka ikhtilaafuulxadiidku wuxuu ku jiraa kitaabkan oo la yidhaahdo umkuu ku dhex jiraa marka wuxuu soo qaadanayaa xadiid mid kaleu keenayaa daahirku iska hor imaanaya waa jamcinaya islaan islaan baa lagu jamcinayaa buu dhahayaa risaalada isaguna meelo badanoo noocaasoo kaleu ku sheegaa isaga xadiid uu ku jamciya waa jiraan waxaa ka mid a xadiidkii ah nebiga sala allahu calayh ali wasalam kaana yusallii bikhalasin mugdi buu ku tukan jiray salaadda subax iyo midka kale dhahaya raafic ibni khadiij asfiru subxa fa inahu acdamu liujuurikum salaadda caddeeya salaadda subax caddeeya iyo mugdi u ku tukan jira laba dalaalo iska hor imaanaysaba imaamu shaafici marka waa jamciyeeyo waxa uu yidhi amarkan asfiru subxa waxaa weeyaan fi layaali اlmuqmira habeennada dayixu ou daaho waay oo salaadda subax uu kusoo gaarayo dayixu habeenno ou daahayo waqtiga subax fajarka uu ku soo dhowaado soo ma jiro habeennadaas u kaadiya waay maxaa yeelay iftiinkii dayaxa wuxuu idinka qari karaa iftiinkii fajarka marka salaadda intay qablal waqti dhici lahayd xoogaa ixtiyaad ha la sameeyo saas weeyaan buu yidhi macnuhu midkan kaana yusallii bikhalasinna waa haddii adee wax markaa ishkaal ounan jirin hore salaadda markay soo gasho hore ka gala daxaawa isaga si kale u jamciyaayo khalaska waxaa weeye nebigu waa ku geli jiray ka kalena waay wuxuu leeyahay daxaawi asfiru subxana ka soo bixidda salaadda hore iyadoo cad ka soo baxo salaadda dheereeya laga wadaa buu leeyahay marka fannigan waa un fanni noocaasa waana fanni jaliil ah imaam ibnu khuseyma aad ugu ragga aadka u yaqaanay waxaa ka mid ahaa imaamu shaafici oo kale imaamu lbukhaari ibnu khuseyma isaguna wuxuu ku ahaa baxar oo waxaa laga wariyey inuu yidhi laa acrifu xadiiثayni صaxiixayni mutadaadayni laba xadiid oo iska hor imaanayso صaxiixa anuma aqaano faman kaana cindahu shayءu min dalika falyaأtinii bihi ninkii laba xadiid iska hor imaanaysa haayo ha ii keena buu yidhi aniga marka nacam liu'alifa baynahumaa si aan isugu jamciyo saan u jamciya ha ii keeni ikhtilaafuulxadiidka marka waxaa wax ka alifay shaafici saan sheegnay daxaawi isaga wuxuu leeyahay mushkilulaahaar wuxuu ku leeyahay ibnu qutaybata addiinawari kitaab la yidhaha ta'wiilu mukhtalifi اlxadiid ayuu leeyahay isagu laakiin axaadiidta caqiidada u badan yahay laba xadiid oo iska hor imaanaysoo keenayaa waa jamcinayaa marka laakiin xoogaa kitaabkaas waxaa isagu marka laga sheegay adilada waxaa la jamciyaa markay saxiix yihiin laakiin xadiid saxiixa oo mid daciifa ka hor yimi ma la jamcinaa ma la jamcinaa daciifkaa laga tegaya sooma kasen xadiid saxiixa waxaa ka hor yimid mowduuc saxiix iyo mowduuci miyaa la jamcinayaa marka maya jamcintu waa farcun can tasxiix ay noqonaya waa farcun can tasxiix markaasa xoogaha siyaabahaas uu aad ugu dadaalo xadiid iska daciif jiddan ah iyo mid saxiixuu jamcinaya mana fiicna saas marka culammada qaar baa waxay dhahaan ibnu qutayba luqawi waaye oo luqadu aad u yaqaanaa ee ma ahan isagu yacni muxadid ma aha marka fankiisa kaas sidaasuu marka uu yidhi laakiin waxaa habboon sidaasoo kale marka wax la jamcinaayo waa inaynan noqonin yacni tacasuf iyo qofka yani bulqiiniya wuxuu yidhi alxaafid alimaam albulqiini shaykhu ibn xajar waxaa laga wariyey wuxuu yidhi in wuxuu yidhi low fataxnaa baaba الta'wiilaati landafacat akaru اlcilali haddaan yani waxa uu yidhi baabu ta'wiilaatka haddaan iska furno oo layska ballaqo oo la yidhaahdo si allaale sidii la doono wixii la doono ha lagu jamciyo haddii la yidhaahdo wax badanoo cilal ah waa wuxuu yidhi waa riixmi lahayd tacliilaad badanoo saxiixa ayaa meesha ka bixi lahaa sidaasna ma aha marka marka wax la jamcina waxaa la rabaa inaan laga bixin qawaaciddii sharciga oo aysan noqonin keliya un iska jamci wax un iska dheh lama rabo waa arkaya haddaad fatxulbaariga daalacato culamo badanoo inay wax jamciyaan bay isku dayayaan maalan xadiidkii baa wax sheegaayo waxaa dhici karta xadiid kale dalaaladiisa min darfin khafiyin inuu uga keeno tacaarud nin culamo ah dabadeed uu yidhaha waa la jamcinayaa barnaamij marka asaga hore uga dhaadhacsanaay marka inuu meeshii marka jamcin markaa tacasufle uu kula yimaado ma la rabo taas iyada waa inaynan saan noqonin awalu man sanafa qofkii ugu horreeyo sanif bilmukhtalifi ashaafici weeyaan fakun ahaw bida nawci nowcan xafii ay xafiyan mid aad ugu dadaala ahaw mid aad ugu dadaala ahaw fahwa muhimun wajamiicu اlfiraq fahwa isagu muhimun waa muhim cilmigaani wajamiicu اlfiraqi kooxaha cilmiga u nisbo sheegto dhammaantood wajamiicu اlfiraqi kooxaha kooxaha dhammaantood ayb tudaru lahu waa loo dhibaatogeliyaa isaga fi diini diinka dhexdiisa waa loogu dhibaatogeliyaa ee faxaqiq nin ahow taxqiijiyo faxaqiqhu taxqiiji halkan marka muhimaddiisuu sheegay wuxuuna tilmaamay marka fuqahada muxadisiinta mufasiriinta kulligood in aad ay daruuri ugu tahay wajamiicu lfiraqi firqooyinka dhammaantood tudaru lahu waa loo dhibaatogeliyaa isaga fi diini diinka dhexdiisa loogu dhibaatogeliyaa ama wajamiicu lfiraqi kooxaha dhammaantood fi diini diinka dhexdiisa ah kooxaha diinka dhexdiisa yacnii ku dhex sugan oo fuqahayi waxay ahaan lahaayeenba tudaru lahu waa loo dhibaatogeliyaa ay faxaqiqhu wa inamaa yasluxu fiihi man kamul yaa geli kara marka nusuus inuu jamciyo wa inamaa wax kale maahna yasluxu fiihi wuxuu u habboon yahay isaga man ruux kamula dhammaystirnaaday fiqhan min jihati fiqhin xagga fiqiga wa aslan min jihati usuulyani usuulka cilmiga usuulka usuululfiqiga jihadeeda qof u taam noqday wa xadiian xadiid ahaan nin u taam noqday u kaamil noqday wactamal ay wactamala fikrahu fikirkiisana ka shaqaysiiyey oo nin yacnii dihni sayaal ah leh ayaa geli kara marka riwaaya iyo diraayo nin leh ayaa geli kara walidaalika culammada xadiidka bis taqaano oo iyadu yacnii xifdiga xadiidka ku dadaasho asaaniidda taqaano laakiin aan fiqhiga xadiidka aad ugu khatarsanayn jamcintan iyo baabkooda ma ahna fuqahada aan axaadiidta aqooninaada maxay jamcinaanba iyagana agtooda xuma yaalleen ruux marka fiqigii iyo xadiidkii isku darsaday oo weliba yacnii nin usuulkii iyo qawaaciddii fiqiga iyo maqaasidu shariica ay ka dhaadhacsan tahay fakarkiisana camal geliyaa jamcin kara nusuusta walidaalika waa ku yaraayeen culummada saad ujeedaan shaafici iyo maalan a'immada sitada oo kale bukhaari oo kale abu daawuud oo kale tirmidiga oo kale waa ku arkaysaa nusuus say nusuus u jamcinayaan wainamaa yasluxu wuxuu u habboon yahay fiihi kan dhexdiisa man kamula qof kaamil noqday fiqhan fiq ahaan wa aslan asal ahaan wa xadiidan xadiid ahaan wactamala ay wactamala fikrahu fikirkiisana ka shaqaysiiyey wahwa xadiidu qad abaahu aakharuu faاljamcu in amkana laa tanaafuruu wahwa mukhtalifulxadiidka xadiidun weeyaan xadiid qad abaahu ou diiday aakharu mid kale ou diiday faljamcu jamcin faljamcu facalayka adig korkaaga waxaa aljamcu jamcin baa ah korkaaga koo horta waa inaad nusuusta jamciso goorma in amkana hadday suurtoodo laa tanaafura ayb ama laa tanaafurun tanaafur baynahumaa dhexdooda ma ahaanin laa tanaafurun tanaafur yacnii kala tagsanaan kala didin baynahumaa dhexdooda ma ahaanayso la kala didin maayan waa la jamcinaya oo laisku keenaya hadday suurtagal tahay ka matni laa cadwaa wa matni firaa fadaaka liطabci wadaa listiqraa ka matni laa cadwaa oo kale miaaloo keena xadiidkii laa cadwaa ay ku jirtay oo kale laa cadwaa walaa طiyara cudur laysqaadsiiyaa ma jiro wa matni fira oo kale iyo matniga xadiidkii fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka majduumka ee juudaamaysan saad libaax uga dheeraatood uga cararto uga carar waa cudur laysqaadsiiye tii hore maxay ahayd cudur laysqaadsiiye ma jiro kanna waa maxay ka carar ninkan kanoo kale mukhtalifulxadiid waaye fadaaka kaas oo laa cadwaada liabciba u sugnaado cudurka dabcigiisa u sugnaado yacnii cudur biabcihi laysqaadsiiye ma jiro ilaahay baa keena cudurka kaas wadaa midkan dambeoo fira min almajduumina listiqraa yacnii culima waa la ogaaday oo bilistiqraa'i baa lagu ogaaday markii istiqra la sameeyo tatabuc badan iyo tajaarib la galay ayaa waxaa la ogaaday ninku markuu nin jiran oo cudur kanoo kale qabo markuu iska ag fadhiyo ee uu yacnii muddo la joogo inuu cudurkii qaadaya dhowr jeer la arkay marka uu sabab u yahay marka xadiidkan marka waa sabab isqaadsiintu cudurkan yacni mukhaaladada ninkan jiran ood dhex gashaa ama aad la joogtaa sabab cudurka ku faafo kii horena waxaa weeyaan cudurka asal ahaantiisa yaa keena ilaahay baa keeno ayb xadiidkii nebiga waa toa markuu nebigu laacad waa sheegay nin reebaadiye yidhi nin reebaadiya marka wax sheegay ayb markaasuu wuxuu yidhi anigu wuxuu yidhi ratib geel baa ii joogu yidhi nacam geelii marka waxaa dhacaysa mid cadho qaba ayaa jiro kulligood cadhaa ku wada dhacayso ilaa cadwaana marka sidaana waa leedahay markaasuu wuxuu yidhi yacnii man acda alawala kii hore oo cadhadu ay ku dhacday yaa isaga qaadsiiyeyna yaa cudurka qaadsiiyey haddii la yidhaha mid kalea qaadsiiyey sii soco adiga cudurkan markuu bilaabmaya cadho markii ugu horreysay yaa keenayna say ku timid ilaahay umbaa keenay soo maaha marka laa cadwaadu macnahaasi kusaabsanta ibnu xajar isagu si kale u jamciyaa wuxuu yidhaahdaa asalku waa laa cadwaa cudur laysqaadsiiyey ma jiro ee fira min almajduumina maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa min baabi sadi dariica waaye asalku saan waaye laakiin adigiibaa waxaa laguu diidayaa nin jiran hadaad haddaadan ka dheeraanin iska ag fadhiso cudurkii uu kugu dhaco hebelaa i qaadsiiyey towxiidkaagii dhaawaceen cudurkan hebelaa ii keenay inaad tiraahdo si aadan sidaas u dhihin oo sadudariica darteed ayaa lagaaga reebay inaad ninkan ag fadhiisato ee maahan inuu cudur ku qaadsii karo adigan badlulmaacuun fii fadli aacuun saasuu sheegaa iyo nusatu nadarka iyo kutubihiisasiday ahaataba adu labadan xadiid saasaa lagu jamciyey ama dheh fira min almajduumi waxay ku saabsan tahay sadudariica laa cadwaana waa asalkii sidaa doonta dheh waa la jamcin waqiila bal waa kan waqiila waxaa la yidhi bal ee sadu dariicatin fira min almajduumi midkan dambe sadu dariica loo sheegay yacnii jaranjaro adiga ku gaarsiinaysa hadhow inaad inta argagaxdo ood ilaahay aad safri weyso ood istiraahdo haddaan ninkan ka dheeraa lahay cudurkan iguma dhaceen iyo low oo baabu shaydaan kuu furi lahayd si aynan kugu dhicin war ninkan iskagaba dheeraaw saas waa xadiidkan wax loo keenay sharciguna sadudariicadu waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa asal oo maqaasidu shariica ka mida aad uu muhiima weliba axkaam badanna sadudariica darteed baa loo jideeya waman yaquulu qofka dhahaya maqsuusun bi haadaa waman ruuxii yaquulu odhanaya maqsuusun mid la gaar yeelay weeye xadiidkan dambe bi haadaa midkan lagu gaar yeelay oo wuxuu dhahayaa xadiidkan laa cadwaa ayaa waxaa lagu khasisay fira min almajduumi oo